halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabka axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul bawlos ugu qoray dadka reer korintos waxaa magaaladaasi korintos ka jiray kiniisad oo rasuul bawlos uu kiciyey waxaana ku badnaa kiniisaddaasi dunuubta waayo dadku horay ilaah uma ayan aqoon rasuul bawlosna wuxuu ugu soo qorayaa inuu hoga tusaalayo sidii ay nolol masiixinimo oo waafaqsan waxbaridda kitaabka ay ugu noolan lahaayeen dadkaasi
ebihi yuusuf edbiyo ilaalshow ebihi yuusuf edbiyo ilaalshow imankeenna cadkee allow ku tugdee owlaaddii aabbihiisa aarligiisi ka eryo uun kalay ka iibsadeene imankeenna adkee allow ku tugdee ixsaan bow uu sameeyo ma argoosa ehelkiisoo dhanna waa uu dhurushee imankeenna cadkee allow ku tuugnee dhigaarkow uu adeegayo amiine afaadiisa cashaqdo soo abaarto imankeenna adkee allow ku tuugnee arrimihii ibliiska wayska diido uma uu iilane waa ka agtegee imankeenna cadkee allow ku tuugnee xabsiibay uu abaabuleen aroosho adigaase ilaahow ku ilaalshee imankeenna adkee allow ku tuugnee
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay rasuul bawlos oo weli kala hadlaya reer korintos inaannu ku faanaynin waxyaabihii waaweynaa ee uu la kulmay laakiin uu ku faanayo itaaldarradiisa waxaanan idiin sheegnay waxyaabihii bawlos uu kala kulmay samada saddexaad haddii uu inoo sheegi lahaa ayaa waxaa suuragal ahaan lahayd inaannu jireen nin dunida wax ka samayn lahaa ama ka fakari lahaa nin waliba wuxuu xoogga saari lahaa sidii uu janno ku geli lahaa hase yeeshee ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan injiilka la qaybsanno dadka si aynu maalin maalmaha ka mid ah jannada ku gaarno haddaba inkastoo aanan samada waxba idinka sheegi karin ayaan garanayaa wax ku saabsan mid samada jooga kaasaanna ka hadli karnaa waana ciise masiix oo waa inaan indhahayaga isaga ka qaadin bilxaqiiqa warqaddan labaad taas bay adkaynaysaa waa inaynu eegnaa balse waxaynu noqonaynaa sidiisa oo kale haddaba inta aynu ku jirno safarradeenna dunidan ayaa waxaa hubaal ah inay inoo sahlan tahay inaan indhaheenna ku hayno isaga xaalku inaguma dhib badnaanayo waxa aan sidnana culaab lahaan maayaan xiisadaha noloshana ina welwelin maayaan haddii aynu dareenkeenna saaranno ciise masiix waxaannu iminka eegaynaa maaddada kale ee ah bawlos oo qorshaynaya inuu soo aado ama soo booqdo korintos haddaan horay idinku sii wadno cutubkii laba-iyo tobanaad ayaannu caawa ku bilaabaynaa aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka saddex boqol lix iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan maxaa idinka dhiman oo aad uga liidataan kiniisadaha kale anigoo aan idin culaysin mooyaane xumaantan aawadeed iga raalli ahaada markaan waa markii saddexaad oo aan diyaar u ahay inaan idin imaado oo idinma culaysin doono maxaa yeelay idinkaan idin doonayaa ee ma doonayo wixiinna waayo ma aha inay carruurtu waalidkood wax u kaydiso laakiin waa inuu waalidku carruurta wax u kaydiyo bawlos sidaad arkaysaanba waa aabbahood ruux ahaaneed wuxuu iyaga oo dhan u keenay masiixa oo wuxuu kiniisad ka dhisay magaalada korintos haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan anna si farxad leh ayaan isu bixin naftiinnaanan isu bixin haddii aan aad idin jeclahay masi ka yar baa lay jecel yahay bawlos wuxuu leeyahay markii aan wax badan idin jeclaaday ayaad idinkuna wax badan yarayseen jeceylkiinna waxay u muuqataa sida inuu cabanayo miyaanay ahayn dhegaystow hase yeeshee ruuxa ilaah ayaa ku adkaynaya inaannu sheegin wixii uu samada kala kulmay laakiin wuxuu u sheegayaa dhibaatadii iyo silicii uu dunidan ku arkay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan hase yeeshee anigu idinma aan culaysin laakiin qaa'im baan noqday oo sir baan idinku qabtay bal waxaad eegtaa ninkan wuxuu leeyahay anigu uma aanan socon waxa aad haysataan laakiin idinku ayaan idin daba socdaa waxaan doonayey in masiixa laydiin soo duwo miyaanay taasu ahayn wixii ciise masiixu u sheegay rasuulka wuxuu ku leeyahay isoo raac oo waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jillaabta hase ahaatee kuma uusan odhanin kalluun waliba oo aad qabataan wuxuu afkiinna ku noqon doonaa dahab wuxuu iyaga ka dhigay kuwa dadka jillaabta ama dadka u soo weeciya dhankiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno isla warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaa qoran sida tan miyaan faa'iide ahaan wax idinkaga qaatay kuwii aan idin soo diray midkoodna tiitos waan waaniyey walaalkeenna waan la diray isagii tiitos miyuu faa'iide ahaan wax idinkaga qaatay miyaanan isku ruux ku socon miyaanan isku tallaabooyin ku socon bawlos ma uusan isticmaalin hannaan xariifnimo ay ka muuqato wuxuu dadka ugu wacdinayey hadallada si ay fahmi karaan welibana rag uma uusan dirin reer korintos si ay lacag uga soo urursadaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka laba iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaa qoran sida tan haatan waxaad u malaynaysaan inaannu iska kindayacno ilaa hortiisa waxaannu u hadlaynaa sida kuwa masiixa oo gacaliyaalow wax kastaba waxaannu u samaynaa si aad u dhisantaan waayo waxaan ka cabsanayaa in kolkan imaado aan idinka waayo sidaan doonayo inaad ahaataan idinna aad iga weydaan sidaad doonaysaan inaan ahaado waaba intaasoo ay jiraan dirir iyo maseer iyo xanaaq iyo iyo iskala qaybqaybin iyo caay iyo xan iyo qabweynaan iyo rabshooyin haddaba waxyaabahaas weeye wixii bawlos uu rajaynayey inuu kiniisadda kala kulmo haddii uu yimaado iyaguna waxyaabo badan ayay ka doonayeen bawlos bawlos wuxuu filayey ama uu ka rajaynayey iyaga wax badan oo horumar ah laakiin muxuu halkaasi kala kulmay waxaa halkaasi ka socday murun iyo doodo kulul mana doonaynin inuu ka qayb qaato haddaba dadku waxay aad u jecel yihiin murunka iyo doodaha waxaan garanayaa kuwo badan oo dhegaystayaashayada ka mid ah ayaa waraaqo dhaadheer soo qora mararka qaar waxayna odhanayaan waxaan dood ka qabaa waxbaridda ceenkaas iyo ceenkaas ah hase yeeshee waxaa wanaagsan haddii ay la noqoto inaanan qumanayn inay ilaah ii soo baryaan waa kuwa masiixiyiinta ahi haddii kalena ay qaataan waxa aan kala hadlayo welibana ilama ahan inaan innaba wax guul ah ka helayno doodo dhaadheer iyo weliba waxyaabo la mid ah ama la halmaala hawsheennu waxa weeye inaan dadka gaarsiinno hadallada ilaah laga yaabee inaan sidaasi dareemayo waxaa loo baahan yahay haddii aynu isku afgaran weyno waxyaabaha qaar in laystoosiyo laakiin ma ahan in doodo dhaadheer la galo haddaan ku noqonno faalladii bawlos ee ku qornayd aayaddii u dambaysay ayaa bawlos uu ka hadlay wax ku saabsan qabweyninka waa kuwa isla qabka weyn leh oo ay la tahay inay cid waliba ka derajo sarreeyaan hase yeeshee haddii la tijaabiyo waa sida rahbiya ka dhergay oo dhagax lagu tuuray isla markiiba wuu is yaraynayaa oo biyihii uu ku noqonayaa kuwaasuna waa la mid oo way dhacayaan haddii la tijaabiyo oo siday u qabwan yihiin xagga gudaha ugama xoog badna bawlos wuxuu kaloo ka hadlay wax ku saabsan rabshooyin haddaba waa rabshooyinka ka jira kiniisadda dhibaato aan sidaas u weynayn ayaa haddii la buunbuuniyo waxay noqonaysaa mid aan taag loo helaynin sidii loo demin lahaa waxay dadka ku baafinayaan ama la dhex meeraysanayaan fidno iyo hadallo aan heshiis keenaynin taasuna waxay keenaysaa rabshooyin haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan waaba intaasoo kolkan mar kale imaado uu ilaahay hortiinna igu hoosaysiiyaa oo aan u baroortaa kuwo badan oo hadda ka hor dembaabay oo aan ka toobad keenin wasakhnimadii iyo sinadii iyo nijaasnimadii ay faleen haddaba dhegaystayaal sidaan ka dhadhansan karno rasuul bawlos ayaa magaalada korintos waxay ahayd magaalo dullaysan waxaana loo garanayay inay ahayd magaaladii dembiga ama xumaanta oo iyadaa dalxiis iyo weliba tumashada loo tegi jiray marka la eego intii kale ee reer rooma ay xukumayeen waxaan idiin sheegnay inay ahayd goob cawayska lagu dheelo oo gurracan oo aan laga waaynaynin dulli iyo wasakhnimo oo dhan waxaa ku noolaa dad badan oo dembiilayaal ah haddaba waa run meeshii dembiga uu ku bato inaanay nimcaduna ku badnayn welibana dadkii reer korintos si fudud bay u eegayeen waxyaabihii dembiga lahaa haddaba tan u keeni mayso sawir qurux badan kiniisaddii reer rooma miyaanay ahayn haddii waddankii uu qarriban yahay kiniisaddana way soo gaaraysaa qarribnaanta waxaa markaasi hubaal ah intii aynu akhrinaynay warqadaha loo diray reer korintos inaad garatay in kiniisaddii korintos ayan ahayn mid quduusiin badani ay joogaan oo damiirkeedu uu hagaagsan yahay waxaana kaloo lagu masaali karaa wehelnimada qaar dunida ka jirta maanta kuwaasoo jameecada ay dembiilayaal u badan yihiin kaba soo qaad in sayidka uu qaato kiniisaddiisa maanta maxaa dhacaya haddii rumaystayaasha dunida oo dhan uu qaato waxaan rumaysanahay in wakhtiga dhibka weyni uu jiro uu bilaabanayo markii aynu ka soo tagno waxa wakhtiga dhibka weyni uu jiro la mudnaanayo ayaa wakhtigaasi haddii uu yimaado maanta waxaa tegaya kiniisadda kiniisaddu waxay dunida u taagan tahay sida iftiinka dunida iyo cusbadii dunida oo ruuxa quduuska ahina kiniisadda ayuu ku jiraa markaa su'aashu waxay noqonaysaa miyaa dunida haatan soo hagaagaysaa mise way ka sii daraysaa dadka qaarkii baa leh dunidu hagaagi mayso hase yeeshee way ka sii daraysaa sidii ay ahayd kun iyo sagaalkii boqol oo sannadood hase yeeshee aniga taasi ma rumaysni waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee timoteyos cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan laakiinse dadka sharka leh iyo qaa'innadu aad iyo aad bay u sii xumaan doonaan iyagoo wax khiyaaneeya lana khiyaaneeyo hase yeeshee odhan mayso aayaddu dunidu way ka sii daraysaa waxayse leedahay ninka sharka leh aad iyo aad buu maalinba maalinta ka dambaysa uga sii darayaa waxaan u malaynayaa in tan loola jeedo in noloshooda ay ka sii darayso waxaana imaanaya farac kale waxaan odhan karnaa dunida way ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd kun iyo sagaalkii boqol oo sannadood ee aan soo dhaafnay waayo dunidu waxay markaasi gashay dembi aad u weyn oo aan la masaabixin haddaannu sayidku odhan rabbiyow cafi waayo garan maayaan waxa ay samaynayaane waayo waxay deldeleen wiilkii ilaah dunida maanta marka la eego sida ay u diidan yihiin masiixa ayaa la odhan karayaa haddii sayidka u muuqdo haddana inay deldeli lahaayeen dembiga ugu weyn ee la galo waxa weeye in dadka ay diideen masiixa qarni waliba dunidan waxay leedahay kuwa ku eedaysan diidista sayid ciise masiix sayid ciise masiixna wuxuu yidhi markii dunidan u yimaado ruuxa quduuska ah wuxuu dadka ku qiri doonaa dembiyadooda waayo buu leeyahay ma ayaan rumaysan isaga ah masiixi ilaah sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda sagaalaad waxaa haddaba jira kuwo badan oo xunxun laakiin dembiga ugu xun dembiyada waxa weeye kan masiixa la diido dembigii ugu weynaa ee dunidan laga galayna waa kii lagu deldelay masiixa muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood ka hor dunidan maanta waa mid weli kharriban isla sidii ay ahayd kol hore waxaase la odhan karaa dunidu haatan way ka yara wanaagsan tahay sidii ay ahayd laba kun oo sannadood ka hor dhanka aqoonta iyo ilbaxnimada kiniisadda waxaa laga doonayaa inay dadka uga markhaati furto wax ku saabsan masiixa kiniisadda waa horma dad ah oo isku yimid oo ay tahay inay ilaah quduus u ahaadaan ay u noolaadaan waxaan doonayaa inaan ku boogaadiyo howlaha samafalka ah ee ay dunida ka waddo welibana waxaad mooddaa inaan wacdiska aalaba lagu adkaynin saxiixnimada qorninka meelaha qaar ama kiniisadaha qaar welibana in kastoo ay taasi jirto haddana ciise masiix aad buu u jecel yahay kiniisadda oo taas aawadeed u burburi mayso laakiin dembiga waa laga dhaqayaa rumaystahana ilaah hortii baa lagu aqbalayaa in kastoo aynu ka fognahay haatan quduusnimo haddana dhankaasi baannu geeddi u nahay bawlosna wuxuu warqaddiisan inagu hoga tusaaleeyey waxyaabo badan oo kiniisaddu ay u baahan tahay waxaana uu la hadlayey kiniisadda dembiga uu ku badnaa sida tii reer korintos waxaanay ahayd kiniisaddii ugu dembiga badnayd intii reer roma ay xukumayeen meesha waxaan idinku leeyahay si kastoo ay kiniisaddu tahayba iyo xaalad waliba ee ay ku jirto ayaa waxaa xaqiiqo ah haddii meesha laga wado ama laga qaado in dunidu ay ka sii dari lahayd intaasna waxaa ku soo dhammaanaya cutubkii laba-iyo tobanaad iyo faalladii ka dambaysay waxaanan si dawaale ah u gelaynaa dhegaystayaal cutubka saddex iyo tobanaad oo ah kan ugu dambeeya ee warqaddii labaad ee reer korintos cutubkan wuxuu ka hadlayaa laba mawduuc waxaana ay kala yihiin hawshii iyo gebagabadii warqaddan labaad ee reer korintos waxaanan ku bilaabaynaa maaddada ku saabsan rasuulnimadii bawlos iyo sidii uu u maareeyey si bal aynu xaalkaasi wax kaga ogaanno ayaannu haatan eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo u qoray dadka reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol toddoba iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan socodkan aan idiin imaanayo waa kaygii saddexaad laba ama saddex markhaati afkooda ayaa erey walba lagu xaqiiqayn doonaa bawlos wuxuu ku noqonayaa wixii uu horay u yidhi markan wuxuu u socdaalayaa korintos markii saddexaad si uu shaaca uga qaado howshiisa rasuulnimada wax waliba waa in la caddeeyo markii wakhtiga uu yimaado oo wax waliba waa in shaaca laga qaado bawlos wuxuu doonayaa inuu isticmaalo jegadiisa rasuulnimo wuxuuna tusayaa caddaynta ah inuu rasuul yahay isagoo beegsanaya awoodda ciise masiix ee ka dhex shaqaynaysay bawloskan itaalka daran hase yeeshee ku faraxsan itaaldarradiisa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubkan saddex iyo tobanaad aayadaha laba ilaa saddex waxaa qoran sida tan markii horaan idhi haddana waan leeyahay sidaan idinku idhi markii labaad oo aan idinla joogay ayaan haatanna anoo idinka maqan ku leeyahay kuwii hadda ka hor dembaabay iyo inta kale oo dhanba in haddaan mar kale imaado aan u dudayn iyaga waayo waxaad doondoonaysaan wax caddeeya in masiixa uu iga dhex hadlayo kan aan xaggiinna ku itaalka yarayn laakiinse dhexdiinna ku xoogga badan bawlos wuxuu iyaga ugu yimid sida mid itaal daran laakiin hadallada ilaah ee xoogga badan ayaa isagii beddelay markii uu joogay magaaladii dembiga badnayd haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo u qoray reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan waayo isagoo itaal daran ayaa isku tallaabta lagu qodbay laakiin wuxuu ku nool yahay xoogga ilaah annaguba isaga waannu la itaal yarnahay laakiin isagaannu xaggiinna kula noolaan doonnaa xoogga ilaah bawlos wuxuu leeyahay in kastoo itaal darro lagu qodbay marka uu sidaas leeyahay ayaan badankeen la yaabaynaa in ciise aannu itaal lahayn markii la qodbayey markaa kolka hore waa inaan isweydiinnaa waxa itaal darro ay tahay markii uu aaday iskutallaabta saaxib ayuu helay awoodda ilaah oo wuxuu rasuulku leeyahay weliba waxaa ku dhex noolaa awoodda ilaah haatan bawlos horay buu u sii socdaa taasina waa wax habboon waxaa markaasi halkan jira waxyaabo cusub oo ay tahay in qofka masiixiga ah uu caadaysto ama uu qabatimo si bal aynu u ogaanno waxaasi ayaa waxaa habboon inaan isla eegno aayadda shanaad ee isla cutubkan saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan isjarriba inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydnaan is ogeen in ciise masiix idinku jiro haddaynaan ahayn kuwa aan loo bogin haddaba marka sidan la leeyahay loolama jeedo kuwa horay loo doortay ama iimaanka rumaystaha bawlos wuxuu leeyahay waa inaynu is-imtixaanno innaga qudheenna si aynu u ogaanno inaynu ilaah rumaysannahay iyo in kale waxaannu rajaynaynaa inaan had iyo goorba iska eegno waxa inoo keenaya inaan meel uga dhacno rumaysadkeenna waa in rumaysto kasta uu isjarribaa ama uu is imtixaamaa dhegaystayaal waana wax dhisaya koritaankeenna xagga ruuxa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaan rajaynayaa inaad ogaan doontaan inaanan ahayn kuwa aan loo bogin bawlos wuxuu soo saarayaa shakhsiyaddiisa wuxuuna doonayaa in iyaguna ay gartaan inuu rumaysadka ku xooggan yahay aayadda toddobaad ayaa waxay leedahay hadda waxaannu ilaah ka baryaynaa inaydnaan wax shar ah samayn mana aha inaannu annaga u muuqanno sidii kuwa loo bogay laakiinse waa inaad idinku samaysaan wax wanaagsan in kastoo aannu nahay sidii kuwa aan loo bogin bawlos wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa inuu noqdo sida qofka rumaystaha ah lagu yaqaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno haatan warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan waayo annagu ma samayn karno wax runta ka gees ah laakiinse waxaannu samayn karnaa wax runta la jira haddaba waxaa inta yaalla run qoto dheer saaxib ma ahan inaad samayso wax runta ka soo hor jeeda markaana ma ahan qofku inuu sameeyo wax ka soo hor jeeda waxa uu run ahaan u aaminsan yahay welibana ma jiro qof waxa runta ah diidi kara markaana waa inaan dadka u sheegnaa hadallada ilaah mana ahan inaan difaacno saxiixnimadooda waayo ninna runta lama dagaalami karo ilaah ina weydiisan maayo inaan difaacno runta wuxuuse ina weydiisanayaa inaan warka ku wacdinno haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran cutubka saddex iyo tobanaad aayadda sagaalaad ee warqaddii labaad ee reer korintos sida tan waayo waannu ku faraxnaa markaannu itaal yarnahay idinkuna aad itaal weyn tihiin wax kalena ilaah baannu ka baryaynaa oo waa kaamilnimadiinna haddaba marka uu leeyahay kaamilnimo ma ahan quduusnaan waxaase ay ka dhigan tahay koritaanka xagga ruuxa wuxuu iyaga u rajaynayaa inay xagga ruuxa ka koraan wuxuuna doonayaa inay nimco iyo aqoonta masiixa ku koraan waxaannu mar waliba maqalnaa dadka oo odhanaya war maxaad u kori la'dihiin bawlosna wuxuu reer korintos ku leeyahay war masiixa ku kora haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran isla warqaddan labaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda tobanaad sida tan sababtan aawadeed ayaan waxyaalahan u qoray intaan maqnaa si aanan markaan joogo si adag idinkula macaamiloon sida amarkii rabbigu i siiyey inaan idinku dhiso oo aanan idinku dumin
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynayaa habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin